Hay'adda Waddooyinka Puntland oo kaashanaysa maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa sameeyay daraasad lagu ogaanayo baaxadda roobka iyo waddooyinka uu waxyeelleeyay. Cilmi-baadhistan ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka mid ah Hay'adda Waddooyinka Puntland, waxgarad iyo mas'uuliyiin kale oo maamulka Puntland ka mid ah. Guddoomiyaha Hay'adda Waddooyinka Puntland, Cabdifitaax Maxamed Suguule, ayaa ka warbixiyay cilmi-baadhistan iyo ujeedka laga leeyahay.
waxaana u nimid inaan ee, maadaama magaaladii ay ka dhaceen ee, daadad xoog leh iyo fatahaado meelo badanna ay biyo fadhiisteen ee, inaan ee, hay-adda waddooyinku maanta ay halkaan ka bilowdo ee, iyadoo kaashanaysa dowladda hoose iyo maamulka gobolka mudug ee qiimayn ee, burburka waddooyinka soo gaaray Ee, qiimayntaas saaka waan rabnaa inaan ee, dah furno Ee, waxaan rabnaa inaan ogaanno ee, sagaal laami baa magaaladan ee, lahayd xogta hordhaca aan helnay ilaa toddoba ka mid ah inay burbureen oo maaragtay daamaj weyn uu soo gaaray weeye
Faysal Sheekh Cali, guddoomiyaha gobolka Mudug, Xasan Maxamed Jaamac, duqa magaalada Gaalkacyo, iyo Cabdiraxmaan Cumar Dheere oo ka mid ah guddiga horumarinta waddooyinka Puntland ayaa u mahadceliyay hay'adda waddooyinka Puntland iyaga oo sheegay in laga hortagi doono dhibaatooyinka waddooyinka Gaalkacyo ay kala kulmi jireen roobka iyo daadadka.
Ee, marka hawshaas maantay bilaabanaysaa insha allah cid alaal cidii la kulanta timaamkan waxaan ee, ka rajaynaynaa inay saacido ee hawshooda ka saacido insha allah waxaana ee, assessmentigan hay-adda waddooyinkaa samaynaysa laakiin injineerada iyo ee, dowladda hoosena way kala qayb qaadanayaan insha allah khayr baan rajaynaynaa howlaha kala duwan oo socda ayay ka mid tahay runtii cid walba hawshaas u istaagtayna waa u mahad celinaynaa ka guddi horumarin ahaan insha allah tacaala waxaan eh, isla qaadanay habeenkii dhaweyto annaga iyo degmada iyo shicbaweynaha reer gaalkacyaba inaan caqli iyo cilmi iyo talaba iskugu geyno in a- aysan soo noqon xaaladdan insha allah tacaala annagoo kaashanayna cid walbo eh, muxuu ahaa eh, hawshaan ku qusaysa Eh, sanadka soo socdan insha allah tacaala sida degmadu nooga codsatayba waxaan xoogga saari doonnaa in gaalkacyo ay hesho drainage system eh, in dhibicda roobka kor ka imaanaysan gaalkacyo caqabad ku noqon wadda eh, aan la dhisi doonin muddada soo socota in waddooyinka dib loo dayactiro mahad celinayaa hay-adda waddooyinka gurmadka ay noogu timid ee si ay daraasad uga samayso khasaarihii dhacay waxa sababay khasaaraha oo sababta u ahaa in laamiyaduna sidaa u burburaan biyahana ay gudbi waayaan iyo inay hesho een, haddii la ay kuu ron yahay een, shaqadeeda iyadu hay lahayd oo ahayd muhiimadda een, laamiyada een, magaalooyinka laga samaynayo siyaasad baa uga degsan een, hay-adda waddooyinka boolinsigeedu siyaasaddeedu waxaa weeye in ay haddii ilaahay kuu roon yahay een, eh, carrada laga samaynayo laamiga oo la dhigayo inay testigarayso laboratoriyaal bay leedahay
Cilmi-baaristan ayaa kaalin ka qaadan doonta in waddooyinka Gaalkacyo loo sameeyo biyo-mareenno si looga hortago waxyeellada waddooyinka ka soo gaarto daadadka ka dhasha roobka.